bsmi اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu عalayhi wasalam allahuma akrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilm waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam الraximiin rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina bifadlika wajuudika wamanika ya ladiif xadiidka soddon iyo shanaad min kitaabi alarbaciin can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taxaasaduu ha isxasdinina bimacnaa laa tataxaasaduu ha isxasdinina oo barkin yowsan barka kale xasdin oo markaa xasadkii waa xaaraam wuxuu ka mid yahay xasadku dembiyada waaweyn xasadku waa maxay xasad waxaa la yidhaahdaa inaad jeclaysatid nicmo ilaahay qof kala siiyey inuu ilaahay qofkaan nicmada ka qaado markaas qofkaan nicmada ha laga qaadee marna qofka xaasidkaa wuxuu jeclaysanayaa kaa inta laga qaado in isaga la siiyo marna wuxuu jeclaysanayaa kaa un in mar la dhaafsho walow isagaba yaan la siina kani waa kasii liitaa kaa mogta yaa mar qofkaa waxaa dhaafiya caafimaad cilmi xoolo caruur weji u leeyahay waxay doontaa noqoto markaa yaa isaga ka qaado adiga ku siiya ama yaa isaga ka qaado adiguba yaadan helin hada haddii la doonee mar yaa isaga dhaafsiiya waa xaasidkaas lama ogola oo dembiyada waa weyn wey waxaa lagu leeyahay xasadka qofka xaasidkaah wax ka dhib badan ma leh shan dhibaatou leeyahay xasadku qofka xaasidkaa waxaa iska murug joogtaabaa iska hays ilaa hadba qof uu arkaya ilaahay nicmo siiya markaasuu dhibsanayaa moogta hadba qof baa wixii la siiyey buu dhibsanaya waa qami joogtaa waa musiibo aan ajar uusan ka helayn waxa weeyaan waa caro joogtaa oo ilaahay u caroonayo waa dhibaato badan yaha xasadku welidaa baa ilaahay wuxuu leeyahy qofka xaasidkaa sharkiisa dee ilaahay ka magangala wa min shari xaasidin idaa xasada yaa xaasidku waa xun yahy qisaa waxay odhanaysaa ninkii la dhihi jiray fircoon baa waxaa u yimid ibliis ibliis baa wuxuu soo garaacay albaabkii fircoon fircoon baa wuxuu yidhi marka man haadaa buu yidhi waayo kan garaacaya ibliis baa markaa wuxuu yidhi ana war waa aniga buu yidhi war waa aniga waa balaaya ibliisku waa cilmi badnaayo wuxuu yidhi walow kunta ilaahan maa jahiltani haddaa ilaah tahay maad garan weydeen fircoona waa adiga ilaah sheegtaye ilaa ibliisku waa balaaya cilmi la moogta haddaa ilaah tahay albaabka xaggaan ka taagnahay waa ay garan lahayd ee ilaah baadan ahayn ilaa fircoon isagaa yidhi anaa rabbukum ulcalaam soo ma ilaah baadan ahayn ba yidhi horta ogow hadalkaasuu u hoosgeliy fircoon baa wuxuu yidhi marka isna waa belo kaloo ahaaye udkhul war soo gal ba yidhi yaa malcuun kii la lacnadayo ilaa ibliis lacnad ilaahay baa ku dhacday laba belaayaa isku timidde ibliis iyo fircoon markaasaa markuu soo galay buu yidhi fircoon baa yidhi ardada dusheeda aniga iyo adiga wax ka shar badan oo jooga ibliisoo ma garanaysaa ibliisku dee intaa malaa'igtuu ku dhex jirayo waa xawow la socsocdaa wuxuu yidhi haa waa aqaanaa bu yidhi cid labadeenna naga daran waa kuma wuxuu yidhi waa xaasid labadeennaba xaasid baa naga daran waay oo maxaa dhacay shayddaan wuxuu yidhi waxaa jiray nin aan saaxiibba nahay oo wax kasta oo sharah oo dhibaataayoo aan ugu yeedhay iga yeelay haddaan shayddaanah maalintii dabbaan idhi buu yidhi xaq baa igu yeelatoo wax kastoo aan kuugu yeedhay waa adiga iga aqbalae waxaad doontay maanta i weyddiiso baan ninkii ku yidhi buu yidhi haddaan ibliis ahay ninkii wuxuu yidhi niyow ibliisa deriskayga waxaa u jooga sac waxaan doonayaa sacaas inaad dishid sacaas dil reerkaa dhaaf markaasaa nidhi ba yidhi laa quwata lii calaa daalika ma awoodo ilaa waa ogyahay inuusan wax dili karin ilaahay baa wax dila maogta ma dili kara baa nidhi ba yidhi ee ninkaas siciisa iska dhaafo toban sac oo kale ma kuu keenaa meelow ka keenaya ma naqaane toban sac oo kale aan ku siiyayo iska daa reerkaa deriskaa siciis wuxuu yidhi maya inaad sacaa bishid mooyaane haddaa aniga xaq aan kugu leeyahay wax kale kaa dhegaysan maayo dee markaasaan ogaaday in xaasidku uu mid shar badan yahay sababtoo ah toban muuqaato intuu xabadda reerkaa u joogta ee uu ka samri laayahay taasi waa qiso dhacday baa lagu leeyahy waxaa ma ka mid a macnaha mahmahayada iyo xikamta culimmada alxasuud laa yasuudu abaddan qof xaasada oo xasad badan madax ma noqdo weligii sayid ma noqdo waxay kaloo dhahaan walbakiil taakulu amwaaluhu lcidda qof bakaylana xoolihiisa cadow baa cuna marka dambe soo u haysto oo u diidan yahay inuu wax ka bixiyo cadow baa iska leh waalkariimu laa yudaam abadan qof wanaagsanna weligiis dhibaato kuma dhaco macnaha waxa weeyaan mashaqo iyo dhib kuma dhacdo waa ka badbaadaa waxaa kaloo dhacay baa la yidhi nin wanaagsan oo saalix ah baa wuxuu la fadhiisan jiray nin madaxa oo amiiruulmu'miniin oo muctasim la dhihi jiray maalin kasta waa u imaan jir isagoo aan ka eedan dalbinoo nin wuxuu ahaa madaxweynaha isku fiican yihiin madaxweynehu u naseexayn jir madaxweynaha wasiirkiisii baa arrintii ka xumaada wuxuu yidhi haddaadan ninkaan meesha ka kaxayn qalbiguu iska yidhi dee madaxweynihiiba isaga kaa xigsadayba adaana wasiir ahaa alleelay ninkaan isdhaafiyoo dil wasiirkii baa maalin madaxweynaha u yimid oo wuxuu ku yidhi ninkan kuu yimaada dadka wuxuu ugu sheekeeyaa adiga madaxweynaha in afkaadu qurmuun yahay oo aan lagu ag fadhiisan karin waxaana arrintaa calaamad u ah markuu kuu yimaado ariuusan afka ma garanaysaa gacanta saa u saari iyo sanka iyo buu gacanta saari doonaabi waxaasna waxa weeye adiga waxa kaa soo urayabuu dhibsanaya madaxweynow waa beenu isku duuduuday bal iska tag buu yidhi anaa tijaabo ka qaadaya madaxweynihii iyo ninkii baa yimid may ninkii ma iman kii wasiirka ahaabaa casumaad inta ninkii u sameeyey oo toon iyo wax ka dharjiyey waxyaalaha soo ura buu wuxuu ku yidhi madaxweynaha kuu yeehay isagaana marti qaaday kii baa madaxweynuhu u yeedhay waa u tegey hadda waa nin basal iyo toon iyo wax soo cuna wuxuu is yidhi alleelahay waxaan yaysan u soo orin madaxweynaha ilaa kanaa mishinka soo dhigay moogta kan wuxuu is leeyahay afkaada yaysan madaxweynaha wax ka orin madaxweynihina wuxuu u qaatay arrintii loo sheegayey inuu isaga afka ka haysto oo maaragtay madaxweynaha wax ka soo uraya arrintii markay dhacdo madaxweynihii waa xanaaqiyday markaasu wuxuu is yidhi alleel arrintii wasiirku kuu sheegay arrin jidhe ahay madaxweynihii wuxuu soo qaaday warqad awalna caadadiisa waxa ahayd warqad ma qori jirin ilaa warqad hadduu qof u qoro waxaa ugu qori jiray abaalmarin ama qaraaba xidhiirin iyo maaragtay wax in qofkaa dawladda bangiga laga siiyo warqad buu u soo qoray shaqaaluhu ugu dhiibey wuxuu yidhi warqaddaa qaad hebel oo shaqaalahaygaa u gee warqadda waaba dee wax ku qoran lama yaqaan laakiin waxaa hoos kaga qoran ninka warqaddaa wada markuu kuu yimaado gowrac waa ninkii macnaha afka qabsaday kii baa macnaha raba in la dila ninkaanoo dee arrinta u dejiyey waa garanaysaa markii uu ninkii baxay oo warqaddii qaatay baa albaabka markuu sii marayaa waxaa meeshii soo maray iska hor yimaadeen wasiirka wasiirkii wuxuu yidhi waa maxay warqaddaana wuxuu yidhi madaxweynaha wax iigu soo qoray xoogaa dhaqaalaha ilaa awalba caadadiisu ahayd inuu dhaqaalo qoro dhaqaalaba meesha kuma yaal moogta markaasaa wasiirka wuxuu siri alleela ninka xoolo badan baa loo soo qoro awalna waa isagii madaxweynaha u tegi jiray wuxuu yidhi niyow hebel aad iyo meelaha iyo inta iska daysid laba kun oo diinaar oo lacag dahabaan ku siinayaa warqaddana aniga isi warqadda aniga isi labadaa kun oo diinaar qaado waxba meelu safar iyo waxaan lagu soo qoray faraha ka qaad waayaha bay yidhi adigu wasiirkii dhammaabaato wax kasta waa kaaga tanaasulaya qaado warqadda labadii kun buu ka qaatay warqaddiina isagiibu siiyey ninkii warqaddu ku socotaa loo tegayo warqaddiibu akhriyey wasiirkii wuxuu ku yidhi warqadda waxaa ku qoran inaan ku gowraco wasiirow wuxuu yidhi maya maya maaha ba yidhi warqaddaan warqadda aniga iga hadlimaysa ba yidhi dee wou naxa ee ilaahay ka cabso oo hay gowrici boqorkii baan ku noqonayaa ma jidha ba yidhi laysa likitaabi almelik muraajaca warqad ka soo baxday madaxtooyada dib looma celiyo nin warqad lagu celiyo ma amarka dawladda oo macnaha amar jansi oo kalaa weeye macnaha laga maarmaan in la qabto meeshiiba ku gowracay waadan baa waxaa la arkay kiina iyadoo la dilay boqorkiina wuxuu ka warhelay ninkii inuu nool yahay war waa maxay arrintaanu dee wuxuu yidhi anigu adduunyo saasa ma rabeyne ninkaasaa labadaa siiyeedo warqaddii isagaan siiyeedo waka qisadii oo dhan iyo martiqaadkii iyo wixii o dhan baa soo baxay waa qiso dheer intaasaan uga tegayna markaasaa hadalkaas waxaa ka baxay waxaan uga socdaa hadal waxaa meeshaas uu yidhi oraaha cajaa'iba waxay ahayd qaatalallaahu alxasad qofka xaasidka ah iyo xasadka alla ha dilo xaasidnimada maxaa ka cadaalad badan bada'a bisaaxibihi faqatalahu saaxiibkii xasadka ku bilaabay waana dilay xasadkii ninkiiba ku noqday macnaha weeyaan aa kii la xasday waxba ma gaarin arrintaasaa dhacday waa arrin cajaa'iba arrin ka daran baa jidha abuu xaniifa waa garanaysaan imaamkii weynaada a'immada ugu horreeyey baa niman baa xasday laa nin cilmi badan buu ahaaye xasadka iyo culimmada iyo hadduu soo galana wax ka xun waa dhibaato markaasaa nimankii imaamka xasday waxay damceen inay ay ka takhallusaan islaam bay la heshiiyeen waxay ku dhaheen caawa imaamka u yeer abu xaniife markuu kuu yimaado gurigaada yimaadana qayliyo waxaa dhahdaa abu xaniifa dee i qabsanayey xumaan iyo waxaas islaantii aroortii horew salaadda u baxay islaantii baa waxay tidhi shiikow ninkaygii baa naftu ka sii dhacaysaa wuxuu u baahan yahay qof dardaaran ka qora marka isagaa kuu yeeraya waa ogolaa dee abu xaniifoo loo yeedhay markuu gale albaabada hoosta ka xidhatay waana qaylis waa waraydiida baa waxaa soo baxay kuwii awal arrinta dee ka dembeeyey oo meelaha ka dhowaa isagiina waa qabteen islaantiina waa qabteen dhab waxaa loo geeyey ninkii madaxda meesha ka ahaa barasaabki waa la xidha ilaa qorraxdu soo baxaysa intaa salaaduu iska tukanaya abu xaniifa oo meesha hajeelkaayo islaantii waa qoomayso waxays tidhi alleelaa ninkan saa u cibaadaysanaya oo imaamka ah balaayaa kugu didho inkaar baa kugu dhacday arrintiiba u sheegtay wixii arrinta ka dembeeyey abu xaniifa wuxuu yidhi inta nimanka xabsiga jooga u tegtid waxaa dhahdaa dan baan leeyahay waana soo noqonayaa fasax yara siiya markay ku fasaxaan xaaskayga inta u tegtid iigu yar oo iyadu ha timaaddo adiguna ha soo noqonin waayahay bay tidhi xaaskiisii bay u tagtay waa ugu yeedhay xaaskii baa yimid tiina ma soo noqon xaaskii waxay u qabaan kuwaani ma garanaysaa xabsiga joogay gabadhay fasaxeen oo soo noqotay ilaa weli dacwadii lama qaadin imaamka moogta xaaskiisii baa xabsiga ugu timid waagii markuu baryey baabara saabki yimid wuxuu yidhi abuu xaniifow mayay kuu bannaan tahay islaan ajnabiya inaad la khaaliyowdidoo labadiinoo wada joogo layskugu kin yimaado wuxuu yidhi waxaa iigu yeedhaan hebel hebel abu xaniif waa loo yeedhay hebel hebelku waa xaaskiisaan ninkii dhalay aabbaheed weeye waa loo yeedhay markuu yimid buu wuxuu ku yidhi gabadhaan ma taqaan wejigeedu maradiisaa uga fayday mise waa gabadhiis wuxuu yidhi tani waa gabadhaydii hadda ka hor baana u guuriyey ninkaan abu xaniif ah meeshu maxaa ka soo baxay xaaskan iyo dee abu xaniife dee inay xaaskiisi tahay qoladiina waxay rabtay inay meesha ka soo saaraan labadaanoo la isla qabtay oo ma garanaysaa xumaan iyo waxaas lagu haysto aad buu u xikmad badnaa baa la yidhi abu xaniife markaasaa dee qoladii meeshii muraad gafaa ku dhacay imaxaynafana dee nin xaaskiisi la joogo been nin lagu soo xihoo kaloo noqdo waa la sii daayey isaga iyo gabadhiisa waa isagaa baydadka badan tirinayo qadriga ugu dambeeya kitaabka qadriga la yidhahdo in yaxsuduunii fa innii kayru laa'imihim abayaadday ka mid tahay xasadkaan uga jeedaa xasadku waa xun yahi laa taxaasaduu walaa tanaajashuu ha isku fallisinina badeecada ha isku sicir dheeraynina sicirka badeecada inuu qof yidhaahdo anaa intaa maraya anaa intaa jooga intaasoo maraya isagoo aan rabin ee raba dadka kale inuu ku dago oo ay ku dhacaan oo isdhahaan war goormaa badeecadii qaaliyowday oo magarnasa qiime qaaliya intuu sheego taa lama ogolo walaa tabaaqaduu ha isku caroonnina caradu waa maxa inaa isku carootaan lama ogolo macnaha carada waxaa keenaya iska ilaaliya taasna waa la diiday walaa tabaaqaduu ha isku caroonnina markaas waxaa lagu leeyahay carada iyo xanta iyo waxaa lama ogolo qofkii qof xan kaaga keena waxaa lagu leeyahay shan arrimood baa lagaa rabaa ama lix arrimood qofkaas dadka isku dira haw rumayni ka nahiyo waxaa dhada war waxaan ka bax ilaahay dartii ugu carood qofka warka lagaaga keenayna warka laga keenay haw rumayni inuu jiro wixii uu kuu sheegayna ha faafini arrimahaasaa ka mid a waaya walaa tadaabaru ha isku daba jeedinnina oo dadaan isla hadlin oo isnacay oo isku nacab oo qofba qof u daba duwaya lama oggola aan isla hadlayn saddex beri wax ka badan lama oggola walaa tadaabaru ha isku daba jeedinnina haddii waxaa lagu leeyahay qofka aad arrin sharciga uga hijiroonaysa waa la ogolyahay faasiq weeye maare loo waayey waa qof ma garanaysaa ibtidaac iyo bidcannimo la yimid oo bidcannimadaa darteed baa uga hijirootay iyo wixii la mid a walaa yabic yousan gadin bacdukum barkiin calaa bayci bacdin barka kale beecis qof baa alaab gatay shayboo gatay iyagoo weli meeshii wada joogoo zamanulkhiyaarkii ku jira mid kalaa imaanaya wuxuu leeyahay war waxaanaa gadatay iska daa anaa wax la mida ama wax ka fiican anaa kaa gadaye day hadda meeshaa firiya waxaa ka soo baxaya baaci baaci dhibaya iyo mushtar mushtar dhibaya mar labada lacagta wadataa isdhibaysa marna labada xoolaha wadataa isdhibaysa war hashaan intee lagaa siiyey boqol dollar hal ka fiican anaa boqolka kaa siinaya iska dah u celi ninkaan wixiisa barkiin bar kale wuxuu gatay yousan macnaha gadin kuwii geela watay baa isdhibaya lacagtoo isla boqolkii laakiin hal hal hashaan ka fiican baan ku siinayaa wey ama lacagtaan lacag ka badan ama ka fiican baan ku siinaya midna lama ogolo wa kunuu waxaad ahaataan cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoommadiisiiyow ikhwaanan walaalahaada walaalaa tihiine almuslimu qofka muslimka ah akhulmuslimi qofka kaleoo muslimkaa walaalkii weeyaan innama almu'minuuna ikhwa walaalnimada diintaabaa ka weyn walaalnimada nasabkaabaa lagu leeyahy laa yadlimuhu ma dulmiyo muslimku muslimka kale ma dulmiyo fiiriya haddii la yidhaahdo yuusan dulminin iyo haddii la yidhaahdo ma dulmiyo carabiga waxaa xeel dheer ma dulmiyo hebel waxaa ma sameeyo iyo hebelow waxaa ha samayn waxaa xeel dheer hebelow hebel waxaa ma sameeyo laa yadlimuhu ma dulmiyo qof muslima qof kale inuu dulmiyo maba ahaba ma dulmiyo wey ilaa waxaa la yidhi markaad awoodda leedahay waxa dulmini aad qofka wax dulmiye ciribtu waa qoomamo qofka wax dulmiye waa iska seexanaya qofkii la dulmiyeyna waa iska soo jeedaayo waa waa ma garanaysaa ku habaaraya waka dulmiga iska jir laa yadlimu ma dulmiyo wey walaa yakduluhu ma hoojiyo qofka muslimkaa qofka kaleoo muslimkaa ma hoojiyo gargaarkiisa iyo nasrigiisa kama tago waa u gargaaraa wey qof muslimoo kaalmo kaa raba waa inaa u kaalmaysid walaa yakdibhu walaa yakdibhu uma been sheego macnaha war beena uma warramo walaa yakdibhu war beena uma sheego weeyaan uma been sheego waaya beentu waxaa la yidhi haddee waxay noqonaysaa marmar baa beentu waajib kugu noqonaysaa inaad sheegtid matalan qof muslima xoolihiis halkan yaallaan ama isagii baaba halkan jooga qola aan badbaadinayn baa kuu timi waxaa lagu yidhi hebel soo maha qofkan ama xoolahan ise xoolihii hebel maaha been sheega waxa dhahdaa maaha xoolihiis isagii qofkan maaha ninkaani kaa raadinayseen maaha kanaa badbaadinaysa laga maarmaan weeye beentaas nacaasa noqonaha sidin been lama sheega waa hebel ha dhihin a waa inaad ka qarisid sarbeebna waa isticmaali kadhaa a hadal laba macno leh waay walaa yaxqiruhu ma xaqiro muslimku muslimka kale ma xaqiro xaqiraad lama ogolo attaqwaa cabsidu baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haahunaa halkan weeyaan wa yushiiru wuxuu ishaarayay nebigu ilaa sadri laabtiisa halaaa maraatin baa nebigu yidhi sala allahu alay slm attaqwaa haahunaa halkaa laabtaa wey qalbiga cabsidu halkaas ku jidha cabsidu waa halkaas waa qalbiga weeyaan bixasbi mri'in qof kaafigiis mina shari shar wa kaafi ah an yaxqira inuu xaqiro weeye akhaahu walaalkiis almuslima ee muslimka qof waxaa shar ugu filan hadduusan dembi kaleba samayn walaalkiisa muslimka oo kale inuu xaqiro xaqirid iyo yasid iyo jees jees iyo waxaa lama ogola kullulmuslimi qof kastoo muslima calaalmuslimi muslimka kale dushiisa xaraamun xaaraan buu ka yahay demuhu dhiiggiisaa xaaraam ka ah wa maaluhu maalkiisaa xaaraan ka ah wa cirduhu nasabkiisaa xaaraan ka ah qof muslima muslim kale dhiiggiisa ma daadin karo bal arag dadkays wada laynaya hadda oo wada islaam sheeganaya maalkiisa ma qaadan karo nasabkiisa wax kama sheegi karo waka lama ogolo waay rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim nebiga markii la dheelma calayhi isalaatu wasalaam waxaa la tusay qolo ma garanaysaa ciddiyalahoo ciddiya bira oo sidaas duub ay wejiga iyo laabta iyo haragga uga qaadayo isxaganaya waa maxay kuwaana yidhi yaa jibriil wuxuu yidhi waa kuwii dadka hilibkooda cuni jiray oo cirdigooda iyo nasabkooda wax ka sheegi jiray saasaa lagu cadaabaya khatar weeyaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey xadiidka soddon iyo lix radia allaahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man nafasa qofkii ka fayda can mu'minin mu'min xaggiis kurbatan kurbo oo min kurabi dunyaa adduunyada kurbooyinkeeda ka mid ah nafasa allaahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa kurbatan kurbo oo min kurabi yowmialqiyaamati qiyaamada kurbooyinkeeda ka mid ah adigu mid adduunyaha ka faydaye aakhiro kuweeda midaan lagaa faydaya adig waay waman yasara qofkii u fududeeya calaa mucsirin qof mucsira oo dayn lagu yeeshay ayuu u fududeeyey waxbuu ku sadaqaystay amaahbuu siiyey dayntiibuu ka cafiyey intuu u keenayo ka sugtay yasarallaahu ilaahay baa u fududeeyey calayhi dushiisa fi dunyaa dunyada dhexdeeda iyo walaakhirata aakhiraba ilaahay baa u fududaynaya adduun iyo aakhiraba waman satara musliman qofkii muslim astura haa kama sheekayn ayb ceeb buu ku arkay waa astura weliba qofkaan xumaanta lagu aqoon haddii mar aa xumaan ku aragtid oo alla owalaan lagu aqoon jirin waa sii daran tahay waa inaadan waa inaa asturdhid satarahu llaahu ilaahay baa qofka astura fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirata aakhiraba asturku waa labo ceebtii uu sameeyey baa asturtay maadan sheegin amaba waa ma garanaysaa qaawanaayo dharkiibaaba siisa u isku asturi lahaa wallaahu ilaahay fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa buu ahaaday maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni akhiihi walaalka kaalmihiisa intuu qofku walaalkii muslima u kaalmaynayo ilaahay baa isagana u kaalmaynaya subxaanahu wa tacaala markaasaa lagu leeyahay selafkii iyo dadkii wanaagsanaa dadkaa kaley danahooda qaban jireen si iyagana ilaahay danahooda ugu gudo waay waman salaka qofkii qaada dariiqan dariiq yaltamisu uu dalbayo fiihi dariiqa dhexdiisa cilman cilmi sharciya dad buu baraya isagaa baranaya kitub buu qorayaa sahalallaahu ilaahay baa u sahla dariiqan dariiq dariiqaasoo ilaljannati yuusilu ila aljannati jannada gaadhsiinaya qof baa dariiq soo qaaday wuxuu u soo qaaday cilmi waxaa la mida dariiqu xisi ama ha noqdo ama macnawi cilmi buu u fadhiisay kutub buu u fadhiisay inuu qoro siday doontaba ha noqoto cilmigu waa inuu cilmi sharciyay ilaahay baa u sahla wadda jannada gaadhsiisa dee waxaa la yidhi hal ninoo caalima baa shaydaanku ka necab yahay kun caabid kun ninoo cibaadaysanaysa oo naftooda ka adkaatay iyo hal ninoo caalima oo dadka wax barayo wax fahansiinayo ummadda shaydaanka uga digaya halkaa ninoo caalimkaabuu ka necab yahay shaydaanku yaa imaamu shaafici uu yidhi qofkaan cilmiga jeclayn laa khayra fiih khayrba ma leh wama ijtamaca ma ururaan qowmun qolo fii beytin guri kuma soo ururaan gurigaasoo min buyuutillahi ilaahay guryihiisa ka mida qola meel guri ilaahay iskuguma timaado sida masaajid madariis meelaha khayrka yatluuna xaalay akhrinayaan kitaaba allaahi ilaahay kitaabkiisa oo wayatadaarasuunahu kitaabka ay isdaraasaysiinayaan baynahum dhexdood faajoonayaan daraasa waxaa la yidhaahdaa qolaa isku imaanaysa qof baa qur-aanka qayb akhrinaya meel buu ku joojinaya maalan maqrab akhrinayaa dhowr aayadood buu akhrinayaa meel buu ku joojinaya meeshuu ku joojiyey baa kan kalena ka bilaabaya in kaleu akhrinaya kan saddexaadna meeshii kaleu ka bilaabaya in kaleu akhrinaya waa qaabka subaxeen oo kale haa subax oo kale weeyaan ilaa haddii qoladaa la helo nasalad waxaa ku soo degta calayhim dushooda alsakiinatu xasillooni wa qashiyadhum waxaa daboosha alraxmatu naxariis wa xafadhum waxaa koobaabta oo dhinacyada ka ixaadaysa oo gaar ka qabata almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay waay shayddaankay ka ilaalinaya wadakarahumullaahu ilaahayna waa sheegaa qoladaas fii man cindahu duulka agtiisaah baa ilaahay ku ag sheegaa qoladaas waa maxay ilaahay baa kuwa agtiisa jooga oo malaa'igta iyo ambiyada iyo shuhaddada iyo saalixiinta iyo kuwa agtoodaa ilaahay ku ag sheega wax dhaa addoommo wanaagsanoo noocaasaan leeyahay marka masaajid in la fadhiisto cilmi lagu barto ama qur-aanka la iskugu yimaado aad bay u fiican tahay baa lagu leeyahy kuwaasaa ilaahay agtooda ku sheegaya waman bada qofkau dib rido bihi isaga camaluhu camalkiisu qofkii camalkiisu gadaal mariyo oo camal yar la yimid ama camal xun ama camal aan kaamil ahayn lam yusric ma dedejiyo bihi isaga nasabuhu nasabkiisu qofkii camalkiisu dib mariyo oo camalkiisu meel fiican geyn waayo nasabkiisu waxba u tarimayo wey ina hebel baan ahay ina shiikh hebel baan ahay ina waxaan ahay wasiir fulaani madaxweyne fulaani boqor fulaani waxba u tari mayso a nasabku waxba u tari maayo cabsida ilaahay camalkiisaa wax u tari lahaa soo maa qofkii camalkiisu dib mariyo nasabkiisu waxba u tari maayo wey markaa fiican tahay baa nasabkaada fiican wax kuu taraya a can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu tacaalaa canhuma isaga iyo aabbihiis baa allah raalliha ka noqday can rasuulillaahi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam fii maa xadiid yerwiihi nebiguna wariyey can rabbihi rabbiguu ka wariyey tabaaraka wa tacaala ilaahay sarreeyi subxaanahu wa tacaala tabaaraka ilaahay weynaa wa tacaala sarreey qaala wuxuu yidhi ilaahay ama qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ina allaaha ilaahay kataba waa qoray alxasanaat wasayi'aat xasanaadkii iyo sayi'aadkii ilaahay waa qora labadaba ilaahay baa qadaray malaa'igtaa la yidhi qora uma dabadeedna bayana waa caddeeyey ilaahay daalika arrinkaa waa caddeey waa kala dhegdhigoo waa la caddeeye weeyaan haddaba faman hama qofkii hamiya oo damca bixasanatin xasano wanaag inuu sameeyo oo falam yacmalhaa xasanadaan camal falin katabaha allaahu ilaahay baa u qoraya xasanadii cindahu ilaahay agtiisa wuxuu uga qorayaa xasanatan xasano xasanadaasoo kaamilatan dhammaystiran qof baa xasano damcay mana samaynin ilaahay wuxuu u qorayaa xasano kaamiluu u qorayaa ilaahay subxaana wa tacaala wa in hama haddou hamiyo bihaa xasanadii fa camilahaa markan waa camal fala waa u suurto gashay katabaha allaahu ilaahay xasanadii waa u qorayaa caza wajalla cindahu agtiisa cashra xasanaatin buu uga qorayaa toban xasano ilaa sabci mi'ati ducfin ilaa toddoba boqol oo laalaab ilaa adcaafin kasiiratin ilaa laalaabyo tiro badan oo ilaahay maa cid kalaysan ogeyn wayn hama qofku haddou hamiyo bisayi'atin xumaan oo falam yacmalhaa uusan camal falin ilaahay dartiib uga tegey katabaha allaahu ilaahay waa u qorayaa sayi'adii cindahu agtiisa xasanatan buu ugu qorayaa kaamilatan dembi buu damcay ilaahay dartii buu uga tegey ilaahay wuxuuba u qorayaa xasano kaamila wain hama haddou hamiyo bihaa sayi'adii fa camilahaa marakan waa camal fale waa la yimi katabaha allaahu ilaahay waa u qorayaa sayi'adii sayi'atan waaxidatan xaalat hal sayo sayi'a kaamila laguma dhihin sayi'a waaxidaa hal xabo xasanadii waa loo laalaabay toban jeer ilaa toddoba boqol ilaa laalaabyo badan laakiin middaan hal sayi'a loo qoraya rawaahu lbukhaariyu wa muslimun baa wariyey fii saxiixayhimaa labadooda saxiix bay ku wariyeen bi haadihi alxuruufi xuruuftan oo iyada ah ayayna ku wariyeen wey waxaa lagu leeyahay dee ilaahay fadligiisu waa waasac labada malag oo midna khayrka qoraya midna sharka midka khayrka qoraya waa midigta qofka garabkiisa midig kan kalena bidix midka marka midigta haddii qofku khayr la yimaado horey ba uga qoraya kan kale hadduu dembi la yimaadana uu kaadi buu leeyahay bal inuu toobad keeno ilaa lix saac baa la sugaya hadduu markaa toobad keeni waayo buu leeyahay hadda u qor ilaahay ha nooga raaxeeye u qor a wuxuu yidhi marka imaamu nawowi fandur fiiri buu yidhi yaa akhii walaalkayow bal walaalow fiiri buu yidhi walaalkayga diin diinta walaalkaygu ahow waffaqana allahu ilaahay hannaga hana waafajiyo iyo wa iyaaka adigabee waxaad fiirisaa ilaa cadiimi ludfillaahi ilaahay dhimrintiisa iyo naxariistiisa weynankeeda bal xadiidkan carabiga haddaa garanaysa bal alfaaddiisa gadaalu fiiri wa ta'ammal tadabbur oo ku fakar haadihi alalfaada alfaaddan iyadaa waa tan alfaaddi wa qowluhu ou yidhi cindahu ilaahay wuxuu u qorayaa cindahu sooma ahayn agtiis ishaaratun hadalkaasi waa ishaaro iyo farfiiqid ilal ictinaa'i la ishaarayo u qasdid iyo ihtimaam danayn ihtimaam bihaa xasanada sida ilaahay u danaynayo baa waxaa la yidhi cindahu baaba loogu qorayaa ilaahay agtiis baa loogu qorayaa baa lagu yidhi cindadaasaa macnaha weyn bay ku fadhida wa qowluhu yidhi kaamilatan xasano kaamila waa lita'kiid adkayn iyo welishiddat alictinaa'i u qasdidda darnaanshaheeda aad in loo danaynayo bihaa iyada wa qaala wuxuu yidhi fi sayi'ati allatii sayi'adaasoo hamma bihaa addoonku uu hamiyey humma tarakaha u iskaga tegeyna wuxuu yidhi katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qorayaa cindahu agtiisa dembigii markuu ka tegey xasanatan maxaa lagu dara kaamilatan dembi buu damco inuu sameeyo waa ka tegey xasanaa loo qora intaa laguma joojin xasanadaasoo kaamilatan dhammaystiran fa akadahaa ilaahay wuxuu ku adkeeyey waaxidatan baaba lagu adkeeyey waxaan leeyahay xasanatan kaamilatan fa akadahaa wuxuu ku adkeeyey bikaamilatan buu ku adkeeyey kaamilatan oo kaamila weeyaan waa in camilaha hadduu dembigii la yimaado qofku sayaadii katabahaa waa u qoraa sayi'atan waaxidatan hal dembi fa akadatan wuxuu ku adkeeyey taqliilahaa yaraynteeda sida loo yaraynayo biwaaxidatan buu ku adkeeyey sayi'ah sayi'adaasoo yar oo waaxidatan hal xabba ah walam yu'aakidhaa ilaahay kuma adkayn bikaamilatan lama dhihin hal dembi laakiin kaamila oo weyn lama dhihine hal dembi oo waaxidah hal xabba ah haa saasaa loogu adkeeyey falilaahi ilaahay buu u ahaaday alxamdu mahad iyo wal minnatu galladaysi iyo mannaysi ilaahay baa mahaddaa iskale weeya subxaanahu wa tacaala galladaysina isagaa iskale subxaanahu ilaahay nasahnaaye laa nuxsii koobi mayno hanaa'an ammaanid calayhi aan ammaano ilaahay ammaan kuma koobi karno wa bilaahi ilaahay bayna atawfiiqu waafajintu ahaat waafajinta ilaahay baa iska leh qofka khayrka la waafajinayo ilaahay baa waafajinaya subxaanahu wa tacaala can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man caadaa qofkii la collaytama lii xaalo aniga ii ahaaday weliyan weli weli aniga ii ahaaday qofkii la collaytama weligu waa kee qofkii weli la collaytamo cadow ka dhigta ama dhiba yaa oo muxuu la collaytamayaa maxaa kan weli looga dhiga welinimada ku haysaa wax kale maaha hadday weliga arrinkan isku hayaano xoolo iyo dacwo iyo dee qof weli iyo qof kale doodi waa dhex mari kadhaa taa laga hadli maayo dee weliga haddii wax isku qabataan taa waa meesheeda lama diidana waxaa laga hadlayaa wuxuu ula collayta ula collaytamay oo keliya weli ahaanshaha uu weli ilaahay noqday buu ku colaadinaya sidaa qofkii laga helo
faqad aadantu kaas waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal anoo ilaahay inaan la dagaalamayo kaa soo ogaado marka weliguna waxa weeyaan qofka waddada xaqaa ku toosa abuyasiid albasdaami wuxuu yidhi haddaan nin aragtaan karaama inta la siiya hawada iska duulaya waxba waxba ha ku dayanina ilaa aad fiirisaan amarka iyo nahyiga amarkana inuu qaato nahyigana inuu ka tago kaasa awliya allah culimmada diinta faafinaysa awliya allah yaa kuwa ku camalfalaya awliyada ilaahay yaa kuwa cibaadaysanaya awliya allah kuwa weeya waay diinta ilahay kuwa u khidmaynaya awliya ilaahay a haddaan culimmadu dee awliyada ilaahay ahayn buu yidhi falaysa lilaahi weli ilaahayba weliba ma leh culimmada awliyada ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun weeye awliyadu kuwa ilaahay rumeeyey kana cabsaday yaa kuwa weeyaan awliyadaa dee sii kala derajo waaweyn waa sii kala dala dallacsan yihiin faqad aadantu waxaan ogeysiiyey kaas bil xarbi dagaal inaan la dagaalamayo weeyaan wamaa taqaraba ma dhowaado ilaya xaggayga cabdiya addoonkaygu bishayin shay iiguma soo dhowaado shaygaasoo axabba ilaya la iga kalgacal badan yahay mima iftaradtu calayhi waxaan ku faral yeelay addoon wuxuu iigu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay waxaa weeye wixii aan ku faral yeelay inuu la yimaado salaad zako soon xaj birulwaalidayn jihaad wanaag oo dhan walaa yazaalu kama zuulo kama zuuli waayo cabdi addoonkaygu yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhowaanayo binnawaafili sunnayaasha faraa'ishii markuu la yimid sunnayaal inuu la imaanayo sunnayaal inuu la imaanayo inuu sunnayaashii la imaanayo xataa uxibahu ilaan ka jeclaado marka dambe jacayl ilaahay ilaahay baa jeclaanaya addoon ilaahay markuu jeclaado jibriil baa loo yeeraya waxaa leeyahay jibriilow jeclow addoonkan ilaahay baa jeclaaday jibriil baa jeclaanaya ahlu samaha loo yeeraya waxaa leeyahay war idinkuna jeclaada waa jeclaanaya markaasaa dhulkana qabuul iyo jacayl baa dhulkana loogu soo ridaya waaya fa idaa axbabtuu markaan jeclaado addoonki kuntu waxaan ahaanayaabaa ilaahay leeyahay samcahu maqalkiis alladii maqalkaasoo yasmacu bihu wax ku maqlayey wa basarahu araggiis alladii basarkaasoo yubsiru bihu wax ku arkayey wa yaddow gacantiis allatii gacantaasoo yabdishu bihaa wax ku qabanay wa rijlow lugtiis allatii lugtaasoo yamshii bihaa ku soconay maxaa looga jeedaa dee ilaahay mayaa kuwaa noqonaya waxaa looga jeedaa kuntu waxaan ahaanayaa samcahu xaafida samci maqalkiisa allaha xafiday basarkiisa xafiday lugtiisa ee gacantiisa xafiday anaa ilaalinaya waardiya laga haya addoon ilaahay oo ilaahay xafidaya weeyaan maxfuud maxfuud baa la yidhaha addoon la xafiday waaya lugtiisu meelaan ilaahay raalli ka ahayn u socon mayso gacantiisa waxaan ilaahay raalli ka ahayn ku qaban mayo indhihiisu waxaan ilaahay raalligu ahayn arki mayaan waxa weeye araggiisu iyo maqalkiisu sidoo kale waa haluma jira wala in wallaahi la in sa'alanii hadduu i weyddiisto shay un adduun iyo aakhira wuxuu doon ha noqdo la ucdiyannahu siiyan oo siiyan weligaa ilaahay wuxuu weyddiisto waa siinhaya wuxuu weyddiisto waa siinayaa wey walain istacaadanii hadduu i magan galana la uciidannahu magangeliyeen oo magangeliyeen waa magangelinayaa wey dee ilaahay waa ka yeelayaa awliyadiisa waxay ka dalbaan waa ka waa siinaya waxay ka magan galaanna ilaahay waa ka magangelinaya subxaanahu wa tacaala laakiin awliyadu iyagaaba iska xishooda oo su-aasha ma garanaysaa iska sabra oo taxaanaadii hadday ku dhacaan iskaga sabra weliba rag badanoo mustajaabu dacwo ahaa oo ducadooda la aqbali jiray baa waxyaalo badan oo iyagu u baahnaayeen faraha ka qaado waxba aan ilaahay weydiisan subxaana wa tacaala
oo qadaha ilaahay iskaga sabray can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhuma anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam dhaala nebigu wuxuu yidhi ina allaaha ilaahay tajaawaza waa dhaafay lii liajlii aniga dartay can ummatii ummaddayda xaggeeda wuxuu ka dhaafay alkhada'a gefka iyo wanisyaana halmaanka labo iyo wamastukrihuu calayhi wixii lagu dirqiya saddex aniga dartay baa ummadda intaa lagu siiyey wixii gef uga dhaca waxay halmaamaan wixii lagu dirqiyo intaas baa ilaahay ka dhaafay oo waa ka dhaafay maxaa looga jeedaa dembi looma haysto wey laakiin dee waa magdhowgii waa laga rabaa haddii qof halmaan waxu wax u dilo ama ma garanaysaa gef wax u dilo ama u jajabiyo xoole u talfiyo yaa dee waxaas waa laga doonayaa hamagdhabo laakiin dembi looma hayso wey dembi dembi looma hayso nebiga calayhi salaatu wasalaam dartiis baa arrimahaas laynoo ka daayey iyo wixii lagu dirqiyey
xataa haddii gaalnimo lagugu dirqiyo oo inaa ilaahay iyo rusushiisa beenisid lagugu khasbo lagugu khasbo oo aad aad samaysid laakiin qalbiga aa imaanka ku haysid waxa weeyaan dembi laguma hayso ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inun biliimaan qofkaasoo noqonaya laakiin waxaa jira waxyaala haddii lagugu khasbo aan la rabo inaadan yeelin waxaa ka mida zinada haddii qof zina lagu khasbo waa zinayso haddii kale waa lagu dilayaa maya ha yeeli ama dil baa lagugu khasbay qofkaan dil haddii kale adaan ku dilaynaa dili mayse aa adigay rabaa inay ay ay dembi kugu ridaan moogta lama yeelo kuwaas
xadiidun weeyaan xasanun wanaagsan rawaahu ibnu maajah baa wariyey iyo walbayhaqiyu imaamu bayhaqi iyo wa kayruhumaa culimo kaloo iyaga kayrkooda raggaasaa warinaya raggaasaa xadiidka warinaya can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma xadiidka afartanaad wey
qaala wuxuu yidhi ibnu cumar
akhada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa qabtay bimankibii garabkayga nebigaa garabkayga qabtay fa qaala nebigu wuxuu yidhi kun ahaw ibnu cumarow fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ka'annaka sidii adigoo qariibun qariiba ow amase caabiru sabiilin waddo mid gudbayoo kale ah waxa weeyaan qariib waxaa la yidhaahdaa qof meelowsan cid ka aqoon oo qariib ku yahay jooga dee qof meeshaa jooga wuxuu ku mashquulayeeyo cidow maaragtay aada aadaya iyo ma midna ma jiraan marka qariib oo kale ahow adduunka markaad jirto adoo gurigaadi jooga qariib oo kale ahow oo amase caabiru sabiili owdan bimacnaa bal bay dhahaan culimmadu qariib iskaba dhaafe baleh caabiru sabiili waddada qof gudbayoo kale noqo haddaa waddo gudbaysid soo haddiiba ma dhaaftid laamiga haddaad jarayso xaggana gaari ka soo socda xaggana gaari soo haddiiba inaad dhaaftid ma adduunyada saasoo kale ku noqo ha israacini adduunyada ha israacini adduunka saa noqo dee dadka adduunka macnaha fahmay waxay ka dhigteen saasoo buundal buundal la dhaafayo kale inna lilaahi cibaadan fudana dallaquu اdunyaa wakhaafu اlfitana nadaruu fiiha falamaa calimuu annaha laysat lixayin wadana jacaluuha lujatan waittakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna camalkoodii wanaagsanaa bay doon ka dhigteen yaa saasay adduunka u tallaabeen waaya
marka camalkaa saalixa ee wanaagsan baa la rabaa in lala yimaado ibnu cumar muxuu sameeyey dardaarankii nebigu ku camal falayo wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radiallaahu tacaala canhuma yaquulu kii yidhaahda markuu dardaarmayo idaa amsayt markaad galabaysatid falaa tantadir ilsabaaxa subaxa suga camalka saalixa ku dadaal ha isdhihin biri subax baa gaaraysaa galabta haddaad joogto wa idaa asbaxta markaa waa beriisatidna falaa tantadir ilmasaa'a galab ha sugin sida adoo aan galabta gaarayn u cibaadayso oo dhimanaya ka hor cibaadada ha ka noogin weeyaan waxaa lagu leeyahay qofka saaba qofna yousan baryin ilaa dardaaranku inuu u qoran yahay oo madaxa hoostiisa ugu jira mooyaane dardaarankaadu diyaar ha iska ahaado waxaa lagu leeyahay dhimashada mawdka xusiddiisa qofka badiya saddex shay baa lagu karaameeyaa towbada inuu dedejiyo toobad keeno kow qalbigiisu inuu qanaaco helo iyo nashaad cibaadada inuu nashaad u helo saddexdaasaa lagu karaameeya qofka macnaha dhimashada halmaamana saddex shay baa lagu ciqaabaa towbada inuu dib dhigto isdhaho hadhow baa toobad keenaysa taswiif sawfays hadhow waa kow waxa ku filan oo biilka ugu filan inuu raalli ku noqon waayo iyo inuu cibaadada ka wahsado saddexdaasaa ku dhaca wakhud qaado camalka wanaagsan min sixatika caafimaadkaada ibnu cumar baa hadlaya wakhud qaado maxaa la qaadanayaa alcamala saalixadeh alacmaal adayiba camalka wanaagsan qaado min sixatika caafimaadkaada xaggee u qaadanaysaa limaradika xanuunkaada haddaa hadhow jiratid camal badanoo waxaa jira aadan la imaan karine intaa caafimaad qabtid war camal fiican la imow waxaa kaloo ku jira faa'iido hadhow marka qofku jirrado oo cibaado la imaan waayo badan waxaa loo qorayaa cibaadadii markuu caafimaadka qabay uu la imaan jiray ilaa haddaba hadduu caafimaad qabo waa la imaan lahaa markaa caafimaad qabto marka cibaado la imow hadhow markaa jirrato adaan cibaadadii la imaan waa laguu qoraya waa laguu qoraya
markaad musaafirka aadan ahayn oo aad muqiimka tahay cibaado laymow hadhow markaas safadho ay kuu suuroobi weydo waa laguu qorayaa adoo muqiima waxaa la imaan jirtay baa laguu qorayaa wa min xayaatika camalka saalixaa qaado min xayaatika noloshaada limowtika u qaado dhimashadaada war intaad nooshahay camalka saalixa ka faa'iidayso dhimashadaada u qaado intaadan dhiman wasaaricuu weeyaan ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin waayadii lagu lahaa ikhtanim khamsan qabla khams shan shay ka faa'iidayso shan shay intaysan kugu imaan dhallinyaranimada ka faa'iidayso intaadan weynaan caafimaadka ka faa'iidayso intaadan jiran hodantinimada ka faa'iidayso intaadan faqiiroobin jaaniska ka faa'iidayso intaadan mashquulin noloshaada ka faa'iidayso intaadan dhiman wakaa arrimahaas oo dhan baa lagaaga baahan yahay xadiidkaani marka waa xadiid weyn oo cajo badan adduunyada waa inaada israacin wey
rawaahu xadiidkan waxaa wariyey albukhaariyu imaamu albukhaari ayaa wariyey wallahu subxaanaه wa tacaala aclam